suuradihii markaa madaniga ahaa halkaasaynu kaga baxnay iyada oo runtii ay ka warramayeen qaybo kala duwan oo nolosha iyo xayaatada ka mid ah haddii ay tahay dhinaca caqiidada dhinaca qoyska iyo dhinaca taariikhda iyo dhinaca awoodda iyo siyaasadda dhan walba intaba soo aragta marka suuradahan soo socdaa waxa ay iyagu u badan doonaan ilaa aakhirka la gaadhayo waa wada madani un hal suurad marka laga reebo marka waxaan leeay cafan waa wada maki makay kusoo wada degeen marka waxa ay u hadli doonaan si isu eg eg oo isku dhow dhow arrimaha caqiidada iyo tawxiidka iyo tarbiyada qofka la siinayo ayaa ay aada uga warramayaan iyo awoodaha ilaahayoo kolba dhan la inooga tilmaami doono suuradaha makiga daabica iyo muuqaalka ay leeyihin waa kaa bismi illaahi araxmaani araxiim aliflaam ra allahu aclamu bimuraadihi bidalik tilka tan soo socotaa aayaatu lkitaabi alxakiim kitaabkii muxkamka ahaa ee sugnaa aayadihiisii weyey marka ishaaraduna waxay ku dhacaysaa aayadaha suuraddan suuratu yuunus ay koobsatay ayaa nasku uu tilmaamaya waa kitaab xakiima oo aan laa waxaa fasiraya laa ya'tiihi albaatilu min bayni yadayhi walaa min khalfi tanziilu min xakiimin xamiid kutubtii hore naskigii soo mari jiray kuma imanayo qawaaniinta iyo nidaamyada la dhigtay isbedbedelada ku yimaada kuma imanayaan waa kitaab muxkam oo la sugay akaana linnaasi buu ilahay yidhi dadkii ma waxaa cajaban la yaab ku noqday akaana cajaban linnaas dadkiima waxa la yaab ku noqday an awxaynaa inaanu u waaxyoonay ilaa rajulin minhum dad iyagii nin iyaga ka mid ah hal shaksi oo iyaga ka mid ah rasuul iyaga ka mid ah iyaga ka midadaas waxay tilmaamaysaa ku habboon oo kay ka faa'idaysan lahaayeen ee tusaalaha u noqon lahaaya kaa inaanu u waaxyoonay ma la yaab bay ku noqotay an andiri nnaasa baa lagu soo diray rasuulka ay andiri nnaas dadka udig wabashir waxaad u bushaaraysaa aladiina aamanuu dadka mu'miniintaana u bushaareen marka annaas kuwa gaaladaabay muuj kol haddii aladiina aamanuu gaar loo sheegay annaasna kuwa gaaladaabay tilmaamaysaa ummadda qaybta xaqa ka gacan taagatee diidaana waxay leeyihin digniinta dadka aqbale ee laabta siiyaana waxay leeyihin bushaarada anna lahum ugu bushaaree dadka mu'miniinta inay leeyihiin qodama sidqin run horraysay cinda rabbihim ilaahooda agtiisa ayay ku leeyihiin wanaag horreeyey marka qadamku waa shayga lahum saabiqata khayrin khayr u horu maray oo ilaahay uu hore ugu qoray oo wax kasta oo wanaagsan baa runta lagu sheegaa shaygaasi waa wax jira markaad leedahay baad leedahay waxaas waa run wanaagsan yahay wey anna lahum inay leeyihiin ugu bushaare qadama sidqin wanaag horreeyo ilaahay uugu sii qoray cinda rabbihi ilaahooda agtiisa qofka saalixa ah inuu wanaag wanaagsan leh ugu bushaaree qaala alkaafiruuna gaaladu waxay yidhaahdeen inna haadaa la saaxirun mubiin rasuulkaa la soo diray waa sixirla caddaystay sixirka waa sixirla aan qarsoonayn sidaasay ku yidhahdeen nebigii marka ilaa rajulin minhum waxay tilmaamaysaa nebigoo qura kuma gooniha calayhi salaatu wasalaam laakiin rusushii ka horraysay iyo isaga mid walba way la yaabi jireen aayaadka marka ilaahay wuxuu u baydhay haddaba dhinaca awoodaha cajaa'ibka badana caalamkan ka muuqanaya ina rabbakum ilaahinu allah wey kaidan abuuray aladii ilaahay weeye khalaqa asamaawaati waalard cirka iyo dhulka ayuu ku abuuray fii sittati ayaamin lix maalmood gudahood lix maalmood gudahood buu ku abuuray oy sabtidu u horayso jimcuhuna u dambeeyo axaddu u horayso jimcuhuna u dambeeyo uma stawaa waxa uu ku ekaaday cala alcarshi carshigiisa ayuu ku ekaaday ekaansho oo isaga uun u qalmo aan la mid ahaynka makhluuqa yudabbiru alamr arrimaha oo dhan baa ilaahay uu qorsheeyaa oo uu habeeyaa maa min shafiicin mid ergeynayaa ma jiro min bacdi idnih intuu fasaxay kadib mooyaane haddii maalinka qiyaamaha ay jiraan cid ilaahay u ergeynayso shafaaco qaadaysaa waa in loo fasaxo laabudda min idnin lishafaacati walishaafici walilmashfuuci lahu ka ergeynaya iyo ka loo ergeynayo intaba ogolaansho waa inuu jiro oo waxay deerifaynaysaa aayaddu tii ay gaaladu yidhaahdeen maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfa ilaahay baa inooga shafaaco qaadayaana inoo dhawaynaya qoryahay dul fadhiyaan daalikum kiina awooddaa lihi allaahu weeye waa macbuudka dhabtee keligii la caabudayo rabbukum waa barbaariyihiina idin arsaaqaya facbuduuhu keligii caabudo ka dambeeya addoomma u noqda afalaa tadakaruuna miyaydaan waxba qaadanayn oo caqligiina aan waxba u dhacayn kol haddii intaasoo arrimood aragteen macnaa intanoo arrimoodba waxay daliil u yihiin inuu isagu yahay ka mustaxiqaa cibaado mutaystay aan cidi ku wehelinayn ilayhi xaggiisa unbuu ahaaday marjicukum jamiican maalinka qiyaama halkaa u laabanaysaan iyo ciddaa hortegaysaan waa isaga un ma jiro cid kale boqor la hortegi maayo qabiilo la hortegi maayo dawlad la hortegi maayo keligii baa ilaahay lays hortaagaya iyadoo qofka loo rakibayo kafadiiyo miisaan iyada oo qofka loo soo kala bixinayo kitaabkiisii wax ku qoraayeen iyadoo qofka loo soo joojinayo malaa'ig iyo bani aadanba ciddii markhaatiyada ahayd iyadoo intaasoo dhanba hadduu kasoo dulboodo naftiisa la kala jeedin doono oo xubnihiisa qaar ku markhaati kici doonaan wacd allaahi xaqan waa ballantii ilaahay sugnayd in xaggiisa loo noqonayo la tegi doono wacada allaahu wacdan xaqan innahu ilaahay yabda'u alkhalqa abuurkuu bilaabaa uma yuciiduhu wuu soo celinayaa sidaa uu marka hore u bilaabay iyo awooddaa uu ku bilaaba unbuu kusoo celin doonaa xikmadduna waxa weeye liyejziya si uu abaaliyo aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaat dadka mu'miniinta ee camalka fiican sameeye bilqist cadaalad si uu ilaahay ugu abaaliyo dulmi ma jiree cadaaladiisa uu ku abaalinayaa qofku wixii camal sameeyey waa la siinayaa wax ilaahay ugu kordhiye mooye waxba kama nuqsaaminayo waaladiina kafaruu kuwii gaaloobay lahum waxay leeyihiin sharaabun min xamiim cabitaan biyo kulul ah wa cadaabun aliim iyo cadaab kulul bimaa kaanuu yakfuruun gaalnimada ay sameeyeen awgeed ayaa ilaahay uu ku dhurayaa biyahaa karaya isla markaana la dhex dhumbinayaa cadaabka holacaya ilaahay marnaba ha ka shakiin awoodihiisoo ha odhan intalow intanoo malaayiina makhluuqa ku hore iyo ku dambe jin iyo insi talow sidee waxaan oo dhan naaro loogu heli iyo sidee loo ciqaabay iyo shaqaalahoodu intuu noqon meeshay gelayaan waa caynkee maskaxdaada iyada daciifka ah iyay ku ballaadhan in waxaasi bal hadda waxaad eegtaa kownka kugu wanaagsan huwa aladii waa ilaahi jacala ashamsa diyaa'an qoraxdii waxa uu ka dhigay mid werwarhaysa waalqamara nuuran dayaxiina wuxuu ka dhigay mid mid iftiimaya aimada qaarkood waxay leeyiin nuuran iyo diyaaan waxa dee way kala xeel dheeryihin oo diyaa ayaa ah iftiinka aadka u badan nuurkuna waa ka ka sokeeya marka rubama waa laga yaabaa ta odhanaysa in dayaxu uu ka qaadanayo iyada in laga faa'iidaysan karo waqadarahu ilaahay waxa uu dhigay dayaxii manaasila meelo uu maro waa manaasisha uu dayaxu marayo labadaaba ilaahay saasuu sameeyo meerayaashaasay ka mid yihiin kawaakibta meerayaasha labadooduba kuwaasaa ilaahay uu idiin diyaariyey mugdi aan la kala garanayn habeen iyo maalin kama dhigin caalamka litaclamuu buu sameeyey si aa u ogaataan cadada siniina waalxisaab sanadaha tiradooda iyo xisaabta si aa u ogaataan cadada siniin walxisaaba sanadaha tiradooda halkee laga tirinayaa maxaa wax lagu xisaabsanayaa maxaa lagu ballamayaa cibaadaadka maxaa lagu gudanayaa xikmaddii baa ilaahay markaa uu tilmaamay maa khalaqa allahu dalika ilaa bilxaq ilaahay kaa kuma abuurin xaq mooya wax kale baatil ma jiro xaq buu ku abuuray yufasilu laayaati aayadaha wuxuu cadcadaynayaa liqowmin yaclamuuna qolo garanaya saasaa ilaahay aayaadka uu inoogu caddeeyey waa aayaad naqra'uhaa wa naraaha fii safaxaati hada alkowni alfasiix caalamkan ballaadhan xaashiyihiisa habeen iyo maalinba markaad eegto aayadahan aad ka akhriyaysa inna fi ikhtilaafi alleyli waannahaar habeenka iyo maalinka isweydaarkooda kanaa imanaya kanaa tegaya kanaa madow kanaa cad kanaa dheeraanaya kanaa gaabanaya intaba waa noqdaa ikhtilaaf iyo wamaa khalaqa allahu fi samaawaati waalard waxa ilaahay uu ku abuuray cir iyo dhulba la aayaatin calaamooyin wax lagu qaataabaa ugu sugan liqowmin yattaquun qolaa la ka cabsanaya ina aladiina kuwa laa yarjuuna aan ka cabsanaynin liqaa'anaa la kulankayaga aan rajaynaynin aan macnaa kuwa fikirayn ee barnaamijka aanu ugu jirin mustaqbalka allaad hor tegaysaaba iyo aakhiro ayaad u dhaadhici doontaa aanu agtooda oolin waraduu bilxayaati dunyaa noloshan adduunyadana la dhacsan ee ku mafsuuday wadma'annuu bihaa iyada ku xasilay iyaday ku xasileen ay caga dhigteen oo idminaanku waa qofkii oon geediba filanaynin geedi ma filanayo laakiin qofka muuminka ah wax kala daayo habeenkii markuu seexdo maad soo toosi buu leeyahy markuu reerkiisa ka anbabaxa maad ku soo noqon buu leeyahay aya waktin diyaar buu yahay walaa yatma'inu bihaadi halkan kuma xasilayo wuxuu mar walba akhriyayaa aayaadka tazawaduu tazawadu watazawaduu fa ina khayra zaadi taqwa sahay qaadaa lagu uhi safar baad gelaysaa subxaana aladii sakara lanaa hada wamaa kunna lahu muqriniin wainaa ilaa rabbina lamunqalibuun safar baad u baxdo dabeetna waxa lagu xigsiiyey wainaa ilaa rabbina lamunqalibuun macnaha kan waxaad ku xusuusatay kii aakhiro waladiina kuwii hum iyagu can aayaatina kaafiluun kuwa aayadaha iyaga ka dhacsan kuwa kitaab ku yaalla iyo kuwa kown ku yaallaba ulaa'ika kuwa maawaahum unnaar halkay gelayaan waa naar ee hoyga u ah ay caga dhiganayaan bimaa kaanuu yagsibuun waxay shaqeeyeen dartii camalka xunay shaqaysteen ina aladiina aamanuu dadkii alla rumeeyey oo camiluu saalixaati camalka fiicanna falay yahdiihim rabbuhum biiimaanihim ilaahoodu waxa uu ku hanuuninayaa iimaankooda ay hanuuneen awgii tajrii tajrii in badan markaad qur-aanka ku aragta maxaa ka horrayn jiray jannaat baa ka horrayn jiray iska garaweeye macnaheedu sila meelo kale aad ka akrido oo uu isfasirayaa qur-aanku yahdiihim rabbuhum biiimaanihim ilaahoodu waxa uu ku hanuuninayaa iimaankay alla rumeeyeen awgeed jannaatin beero ayaa la tusayaa tajrii min taxtihim alanhaar webiyaalna hoosteeda ay qulqulayaan fii jannaati naciim jannooyinka nicmada badan ayay dhexdeeda ku jiraan waa ka rasuulku sala allahu calayhi wasalam ahlu jannaa markuu ka warramaya waxa uu leeyahy qofku intaasoo guri ayuu leeyahay iyo ooryihiisii iyo arrimihii u diyaarka ah meel markaa tagsiilo tusa iyo shaqaale daliil ugu noqda iyo cidi uu idhaahdo saaxiiba u tusna maaha wuu ka garan og yahay gurigiisa adduunyada bal adigu xaafadaada maad ka amban caawa inaad dee inuu qofku waasho un mooyaane hebel xaafadiisa habeen iyo maalintoona isagoo fikirayao maqanba ayuu iska tagaa indhoolayaashuba way tagaa marka sidaasoo kale unbuu u garanayaa un jannada guryaha uu leeyahayna oo horay unbuu ka gelayaa yahdiihim rabbuhum biiimaanihim dacwaahum buu ilaahay yidhi halkudhigoodu fiihaa jannada dhexdeeda eraygay ku celceliyaan subxaanaka allaahumma waa ereyga subxaanak subxaanak subxaanak tansiihan laka allow adaa xumaan ka hufan allaahumma yaa allahu ilaahayow ibnu maalik use uu tilmaamaya dee allaahumma washaaca allaahumma bitacwiidi washadaya allaahumma fii qariidi macnaha waa shaayic in la yidhaahdo allaahumma oo halkii yaa allahu ay ka ahayd ya-dii ay bedesho ya-dii miimuu bedelo in labadaba la isku daraana waa iska shaad yaa allaahumma la ydha ilaaha iyagiiyo adaa nasahan bay leeyihin wataxiyatuhum fiiha salaam bariidadoodu waa ereyga ah jannada waxay isku bariidiyaan salaam salaam ilahay baa ku salaamay oo malaa'igta ku salaamtay oo iyagaa isku salaamay oo salaam baa isu baxday oo meeshii waa la wada istareexo waa la nefiso waa la nas waakhiru dacwaahum kelmadda ugu dambaysa an ilxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin mahad ilaahay baa le rabbi alcaalamiin ilaaha waxaan oo dhanna dhex dhigay ee meeshaa noogay naga keenay iyo rafaadkeedii ilaaha saa mahadle allaahuma ajcalnaa min haaulaa'i baynu leena ilaahu kuwaa naga dhig marka halkaa waxaad had iyo jeer ka arkaysaa qur-aanka kariimka ahi wuxuu isbarbar dhigaa kuwaa iyo kuwan kuwaa iyo kuwan oo yufhamu shayu bididihi baa la ydhaha shayga waxaa lagu fahmaa ka ka soo hor jeeda habeenka waxaad ku fahmaysaa maalinta maalinta habeenka kulaylka qabowga gaajada dherega saasay wax waliba shayga kale ayaa uu kuu bayaaminaya laakiin haddaad shay qura isugu bixisa ku jirto ka kale cagsigiisa ah fahmi mayse janno macaankeed iyo wanaageed tan kaloo lagu agdhigaa baad ku fahmaysaa bal kulaylka iyo qabowga un eeg ilaa nebigu wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam kulaylka ugu daran iyo qabowga ugu daran ee ifkanaynu ku dareemayna waa laba neefsi oo jahanamo ka yimi marna qaybtii qabowgaa neefsatay marna qaybtii kulaylka waxay neefsadeenna wax alla un ogyahay yaraantiisa wey markaasaa dabeedna marna barafka la yska riixayaa marna mukayafka iyo qaboojiyaha la raadsanaya marka labadaa arrimood sida labadaasi ay wax ku fahamsinayaan baa labadan qole qur-aanku isdaba dhigayo lagu fahamsiinaya ilaahay waxa uhi walow yucajilu llahu linnaasi sharka ilaahay hadu walow yucajilu llahu linnaasi dadka hadduu ilaahay u dedejiyo ashara wixii shar iyo balaaye ah isticjaalahum bilkhayr sida uu khayrka ugu dedejinayo oo kale laqudiya ilayhim ajaluhum waktigoodaba gow baa laga dhigi lahaayoo oo cimri degdegi lahaayeenba fanadaru ladiina kuwii waanu daynaynaa laa yarjuuna liqaana la kulanka yaga aakhire aan kuba fikiraynen ka cabsanaynin fii duqyaanihim yacmahuun iyaga oo xadgudubkooda ku wareersanoo ku indhala duqyaanku waa kibirkii iyo xadgudubkii yacmahuunana waa kuwa ku indhala marka kuwa aan aakhira arrinkeeda haynin kibir bay ku jiraan kibirkaasaanay ku indhalaayihiin wasadaqa allah ilaahay baa run sheegayoo gaal iyo arrinkiisa iyo awooddiisa iyo aqoontiisa marka adeegto waxa weeye fii duqyaanihim yacmahuun siday u fikirayaan iyo siday u dhaqmayaan iyo siday adduunyada u gelayaan waa kibir iyo indhala-aan la isu geeyey maxay la mid tahay dee waxay la mid tahay waa inuu naarun galo oo kodada uu ka dhaco marka sharka siduu ilaahay ugu dadejinayo siduu khayrka ugu dadejinayo hadduu sharka ugu dadejin lahaa dadka waxba kama hadhayn way cimri degdegi lahayn macnuhu markaa waxa weeyaan in badan ayay ilaahay baryaan dadku khayr wuu siiyaa kolkiiba in badan baa qaarkoodna ay baryaan shar uu ka dib dhigaa marka hadduu kolkiiba u aqbali lahaa waa kod waa dow baa laga dhigi marka nasku waxa uu tilmaamayaa in ilaahay naxariistiisa ay tani ku taagantahay ku joogta iyo xilmigiisa nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu kula taliyey dadka inaan la habaarin ubadka iyo ehelka iyo awlaadda iyo amwaash iyo xoolaha inaan la habaarin oo ka daaya buu lahaa islaantu markay xanaaqdo oday waxay habaaraysaa carruurta iyo xoolaha odayguna iyadiiya buu habaarayaa iyo carruurta ka daaya buu nebigu leeyahy calayhi salaam laa tadcuu calaa amwaalikum walaa walaa calaa awlaadikum rubamaa uu qofku waafaqi karo saacada albaabadu furayn ilaahay baa marka waxa uu ku bayaaminayaa aayaadka inaanay tani dooran karaynin laakiin ilaahay unu doorayo dantooda u hayo waidaa masal insaana aadamaha markay ku habsato aduru dhibaata dacaana wuuna baryayaa lijanbihi isagoo dhinaca u jiifa aw qaacidan ama fadhiya aw qaa'iman ama taagan maxaa u dhiman saddex baa dee midunbuu yahy calaa kulli xaalin baryadiisu way badantahy si kastuu yihi jiif iyo joog iyo fadhi mar walba yaa allah ilaahay owdaas u haya falamaa kashafnaa canhu durahu balaayadiisa markaanu ka dulqaadno mara istamara cala almacaasi xumaantiibuu halkii kasii wadaya macaga dhiganayo kaan lam yadcunaa baa la moodaa inaanu nooguba yeedhanin ilaa durin massahu dhibaato taabatay inaanu nooguba yeedhan baa la moodaa marnaba inaanu ilaahay u baaqin oanu la ballamin baa la moodaaba kadalika sidaasaa zuyina lilmusrifiin xadgudbayaasha waxa loo qurxiyey sidaa maa kaanuu yacmaluuna baa loo qurxiyey camalkay samaynayaan waa nooca laakiin nebigu wuxuu leeyay calayhi salaatu wasalaam cajaban liamri lmu'min ina amrahu kullahu khayr qofka muuminka arrinkiisu la yaab badan ah muxuu gartoo macnaha la waafajiyey arrinkiisoo dham waa khayro haddii dhibi ay ku dhacdo wuu sabrayaa khayr bay u tahay hadduu dheef helo uu ku mahadnaqayaa khayr bay u tahay walaysa dalika ila lilmu'min ina alinsaana khuliqa haluucan ida masahu sharu jazuucan waidaa masahu lkhayru manuucan laakiin maxaa la socda ila almusaliin kuwaas iyagu kuma jiraan sifaadkaa leh walaqad ahlakna alquruuna buu ilahay yidhi cawdaan u jarnay ummadihii min qablikum idinka horreeyey lamaa dalamuu markii ay gafeen ee xadgudbeen ee kibreen wa ja'athum rusuluhum bilbayinaat ummadahooda rusushoodiina mucjisooyin bay ula yimaadeen wamaa kaanuu liyu'minuu ummadahaasina may rumayn oo may guddoomanin kadalika sidaasaanu najzi lqowma almujrimiin dadka dembiilayaasha ah sidaasun baan u abaalin waa taariikh ilaahay uu dhigay iyo qaaciido taalla kol hadduu mujrim yahay kol hadduu daalim yahay kol hadduu mukadib yahay ilaahay wuxuu ka filaa waa waxa kuwaa hore soo maray uma intii kuwaa hore la halaagay kadib jacalnaakum waxaanu dad yahow idinka dhignay khalaa'ifa fi lard kuwa dhulka camiraya min bacdihim ummadaha dabadood oo halkoodii degay oo wakiilla ku ah linandura kayfa tacmaluun si aanu u eegna bal waxaa samaysaan casaa rabbukum an yuhlika caduwakum wayastakhlifakum fi lard fayandura kayfa tacmaluun reer banu israa'iil oo yaabsanoo naftu ay isugu timid oo eegaya aan fircoon siduu u gelayo oo ka warwarsan buu nebi muuse leeyahy haddee cadowgaa ilahay intuu halaago ayuu idinku wareejin doonaa xilko waa la eegi waxaa yeeshaa iyaguna waxay yeeleen waa macruuf marka halkaa waxaad ka faa'idaysatay ummadaha caalamkan ku noolay qolo waliba wakti bay leedahay shaksi waliba wakti buu leeyahy ummad waliba wakti bay leedahay waktigeedaa talood maxay ku qaadanaysa ma shar mise khayr taasunbaa mudan inuu qofku iska eego waidaa tutla calayhim aayaatuna bayinaat kolka gaalada lagu dul akriya buu ilahay yidhi aayadaha iyagoo calcad qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen laa yarjuuna liqaa'ana aan rajaynaynin la kulanka yaga aan rajaynaynin oo aan ka cabsanaynin macnaha ay leedahay dhabantaa kaas waxay nebiga ku yidhaahdeen iti bal hadakeen biqur'aanin kayri haada qur'aan aan kan ahayn aw badilhu ama doori kani noomuu dhandhamine sidaanu doonaynayna uma socdo waa tafaariiqaan mar kuu isagoo kuusan la soo dejinin bal hadda bedel qul waxaad tidhaahdaa maa yakuunu lii iima suuragalaha an ubadilahu inaan qur'aanka ka dooriyo min tilqaa'i nafsii naftayda jihadayda jihadeeda iyo xaggayga war xaggayga kasoo fuli kara iyo bedel aan qur-aanka bedelayaa ma jiro in attabicu ma raacayo ilaa maa yuuxaa ilay waxyiga la ii waxyoodunbaan raacayaayo kana aad leedihiin doori allaha idin dooriya wey innii akhaaf waxaan ka cabsanayaa in casaytu rabbii ilaahayga haddaan caasiyo oon ka baydhoon diido cadaaba yawmin cadiim maalin weyn cadaabkii halkaasaad waxaad ka faa'idaystaa aayadda gaalku qofka aan iimaanka lahayn wuxuu kaa rabaa wuu kugu howlgelayaa wuu kugula dhaqmayaa waa tanaasul an tatanaazala can alxaqi wa can almabda'i almustaqiim dariiqa xaqa ee aada haysato inuu kaa duwo oo u kaa barbariyo oo hadduu diintiisa ku geyn kari waayana uu taada kaa kaxeeyo bannaankana ku joojiyo taas weeye marka bal inuu wax ka rifrif bay leeyihin iyagu diin ma haystaan ay ku dhabar adaygaan ay ku safraan ay xejistaane iyagoo kuu baalalaynaya kuu horseedaya waxa ay ku leeyihiin adiga iyo inagu aynu halkaa isugu nimaadna ilan tanaasulku isaga dhib lama laha waxbaanu hayni faaqidu shay laa yuctiihi waa ka ilaahay ka warramay yidhi wadduu low tudhinu fayudhinuun waa in la isu yar liilyamo la isku daalacnaasilay doonayaan walaa tutic kulla xallaafin mahiin ilaa akhir laaya waata durbaanada waxa in badan ay gaalada u garaacayaan waa la horu maray waa la reer magaaloobay waa la xidhiidhay waa la isku darsaday waxaan oo dhan waxaa loo akriyayaa iiti biqur'aanin hayri haada aw badil taasaa la doonaya qul waxaad tidhaahdaa low shaa allahu rabbi hadduu doonayo maa talawtuhu calaykum idinkumaan dul akhriyeen qur'aankan walaa adraakum bihi idinmanaan ogeysiiyeen faqad labidtu fiikum cumuran sanado badan baan idin dhex joogay min qablihi qur'aanka ka hor afalaa tacqiluun miyaydaan waxba garanayn sanadaha waxaan sheegi jiray may jirin oo aan lahaa waa la igu soo dejiyey qur'aankan ka hor waxaan idinku dul akhriyi jiray ma jirin qur'aankan ka hor maan garanaynin qur'aankan qur'aankan ka hor sanado badan baan idin dhex joogay oo aan waxa iga maqasheen iyo wax isweydaara aanu midnaba jirin bal cvgaygii iyo taarikh nololeydkaygii hore dib u eega oo iyo faylkaygii hore oo maxaa gefaha iga dhacay hiraqle ninkii la odhan jirayba abi sufyaan hiraqle nin reer yuruba buu ahaa markii nebiga uu maqlay wuxuu ihi bal carabtii halkan yaa ka jooga abi sufyaan baa lasoo helo safara dabeedna wuxu uhi war bal ka warrab been hore miyaa ku taqaaneen maya bu xaasha wax been iyo isweydaara hore ninkaa kumaanaan aqoonin su-aalo badan buu weydiiyey akhiiran natiijadii wuxuu ka dhigay waa nebi isagoo hadda aan rumayninba saasuu lahaa marka qofka mawaaqiftiisa hore iyo iyo runtiisa hore waa intaba waa loo qiimeynaya faman adlamu yaa ka gardarro badan baa ilaahay uhi miman iftalaa cala allahi kadiban ilaahay kuwa gaaladee been ku abuurtay aw kadaba biaayaatihi ama qur'aankiisii beeniyey inahu arrinku wuxuu yahay baa ilahay yihi go-aankii sheegbe laa yuflixu lmujrimuun dembiilayaashu ma horu maraan mana liibaanaan kol hadduu mujrim yahay ijraamka laftiisaa u diidaya musaylimatu lkadaab ninkii la odhan jiray ayaa camar ayuu la hadlay maalinoo kolkaasaa waxau ihi muxamed in badan ayuu qur-aan akhriyaa aniga qudhigayguna waan odhan karaa buu ihi ka uu yidhaahdo camar baa ka dhagaysto waa kii lahaa bal dheh dabeetana erayuu iska nacnac buu iska yidhi iyo tortodh markaasaa dabeetana wuxuu lahaa yaa wabaru yaa wabaru inamaa anta inamaa anta udunaani wanaqrun inamaa anta udunaani wa sadrun waxyaroo caynkaasa ayuu tiriyey wabarku waa baalkan yar oo solida la yidhaahdee dhagaxaanta fuula kaasi uu kala tirinaya intaasuu noqday qur-aankiisi marka nimankani wacan jiraad bay runtii ahayd oo kufriga ninka adigu saaxiibkii ahaa ee camar ayuu yidhi dabeetana ka waran aniga iska daayo adaa og buu inaan inuu beenyahay adiga laftaadaa og buule adiga laftaada ayaa garanaya intaana anigaba isoo gaadhin wayacbuduuna min duuni illaah inta alla ka sokaysa waxay caabudayaan maa laa yaduruhum walaa yanfacuhum waxaan waxna ku taraynin waxna dhib dhibaynin oo aan wax u yeelayaa jirin hadduu diidiyo hadduu caabudo toona wayaquuluuna waxay odhanayaan haaulaai shufacaauna cinda allah kuwaasaa ilaahay agtiisa noo ergeynaya qul waxaad tidhaahdaa atunabi'uuna allah bila ilaahay ma waxaa u warramaysaan oo u sheegaysaan bimaa laa yaclamu fi samaawaati walaa fi lard waxaanu ciriya dhultoona ku ogeyn ayaa kasoo daahiro ilaahyaalba cirkiiyo dhulka laga helay ma sidaasaa ilaahay u sheegaysaa ilaahay maxaa u sheegaysaan ma waxaanu ogeyn sidaa ilaahay nooma sheegin subxaanahu alla isagaa hufan watacaala camaa yushrikuun waxay alla la caabudayaan ilaahay waa ka hufanyo wuu ka sarreeya wamaa kaana annaasu buu ilahay yidhi dadku may ahayn ilaa ummatan waaxidatan ummad keliya unbay ahaayeen fakhtalafuu markaasay isa seegeen oo ay isweydaarteen oo qolana xaqa raacday qolana kufriga ku adeegatay ibnu cabbaas waxa uu leeyahy nebi nuux ka hor toban qarni baa jiray kulluhum cala tawxiid dhammaantood tawxiidkay ku wada sugnaayeen markii dabeetana ay iskhilaafeen marka wakhtigaa hore tobankaa qarni waa wamaa kaana naasu ilaa ummatan waaxida berigaa hore ummadda midaysanahayen waa wixii nuux ka horreeyey laakiin markii shirkigani iyo kufrigani uu bilaabmay ayay dabeetana iskhilaafeen wakhtigaasa ambiyada lasoo diray walowlaa kalimatun sabaqat min rabbik haddaanay kelimid ilaahaaga xaggiisa ka horraysay jirin oo in kuwan loo dibdhigo wixii ay mutaysteen laqudiya baynahum waxaa lagu kala go-aamin lahaa fii maa fiihi yakhtalifuun waxa ay isku diidan yihiin kanaa xaq sheegay oo raacay iyo kanaa gaaloobay mid walba abaalkiisaa loo qadimi laha laakiin meel baa lala sugaya wa qaaluu wayaquuluuna gaaladu waxay odhanayaan lowlaa unzila calayhi miyaa lagu soo dejiyo nebiga aayatun min rabbih mucjiso ilaahaysa xaggiisa uga timi mucjiso ma waayin nebigu ee waase muran faqul waxaad tidhaahdaa inama alghaybu lilaah ilaahay baa iskala wixii maqan fantadiruu suga inii macakum min almuntadiriin aniguna waxaan ka mid ahay kuwa sugaya bal waxa iman doona waidaa adaqna annaasa raxmatan buu ilaha yidhi insaanka markaanu dhadhansiino dadka naxariis min bacdi daraa'a masathum dhibaato ku dhacday dabadeed intoo dhibaata ay ku dhacdo markaanu ka dulqaadno eenu nicmo siino idaa lahum waaba iyadoo u sugnaaday makrun ka hor imaatin iyo shirqool fii aayaatina mise aayaadka iyagii baaba la shirqoolaya laga hor imanaya ilaahay awliyadiisii iyo aayaadkiisii ayaabay u shirqoolaya macnaheedu waxa weeye haddii nicmo iyo cilmi iyo wanaag ay helaan dadka aan iimaanka lahayn halkay ku jahaysan yihiin waxa weeye ilaahay cidda u hiilinaysa qul waxaad tidhaahdaa allahu asracu makran ilaahay makrigiisunbaa kiina ka deg deg badan ilaahay makrigiisana lagama aamin noqdo marka cidhbuhunbaa go'i doona ilaa ilaahay wuxuu hi ina rabbaka la bilmirsaad ilaahay dhabagal buu ugu sugan yahay iyaguna iskama arkayaan ina rusulanaa malaa'igtayadu yaktubuuna waxay qorayaan maa tamkuruun ummadaasi waxa ay shirqoolayaan ayay qorayaan waa la weheliyaa waana se isoganyahi waa lagu maqan yahay oo warbixinina way ka soo socotaa isla markaa abaalkooduna waa diyaar huwa aladii waa ilaahay yusayirukum idin socodsiinaya fi lbari waalbaxr bad iyo beriba xataa idaa kuntum fi lfulk marka aad doonyaha fuushaan wajarayna bihim dadkii ay la socdaan doonyihii iltifaat baa la yidhaahdaaye kolkii hore dadkaa lala hadlayay dabeedna waa laga warbixiya une wajarayna bihim ay doonyihii la qulquleen ay la socdeen dadkii biriixin dayibatin dabayl quruxsan oo fiican ay ku socdeen doonyihii wa farixuu bihaa dabeetana ay ku mafsuudeen ay la dhaceen sida fiican doonidan ay u socoto jaa-athaa doonyihii waxa u yimi riixun caasif dabayl wax burburinaysa wa jaa-ahum lmawju min kulli makaan mawjadiina dhan walba way kaga soo jahaysad wadannuu waxay maleeyeen annahum iyaga uxiida bihin in la koobay oo gow shuf laga siinayo taasay maleeyeen halkaa marka ay arrintu marayso dacaw llaha ilaahay bay baryeen mukhlisiina lahu diina iyagoo baryada u saafi yeelaya ilaahay ow ilaahay obin hebelow iyo hebelow iyo sanam iyo wixii o dhan way dhaafay ducadoodu waxa weeye lain anjaytanaa min haadihi ilaahay ow haddaad naga nabadgeliso waxaan isku dhalaalay e min haadihi musiibada lanakuunana waxaanu ka mid noqon doonaa min ashaakiriin kuwa mahadnaqa falamaa anjaahum markuu ilaahay nabadgeliyey idaa hum yabquuna fi lardi bigayri lxaq idaa hum yabquun dheh waaba iyaga oo aafaynaya fi lardi dhulka way fasahaadinayaan biayri lxaqi gardaray ku fasaadinayaan dhulka dal iyo dadba markaasay kharibeen ay kibreen marka arrinku ku adagay in ilaahay bay xusuustaan yaa ayuha nnaasu buu ilahay yihi dadow innamaa bagyukum gardaradiinu calaa anfusikum nafihiinunbay dushooda dusheeda saaranta haddaa kibirteen iyo haddii axadgudubteen balaa ka iman doonta idinka idin koobsan mataaca dunya mataaca alxayaati dunya lakum mataacu lxayaati dunya ama nascu lkhaafid baa lagu nasbiyo marka waxaa la odhan doonaa fii mataaci alxayaati dunya noloshan adduunyada dhexdeeda ayaa ku sugan tihiin oo ku raaxaysanaysa ama mafcuulba sidiisa waa looga dhigi karaa tamatacuu waxaa ku raaxaysataan mataaca alxayaati dunya intan yare soke agabkan yare soke raaxadeeda uma ilaynaa marjicukum xagga iyaga o ahaaday halkaa usoo noqonaysaan fa nunabi'ukum bimaa kuntum tacmaluun camal waxaa samaynaysaanna waanu idiin warrami doonaabaa ilahay wi muuqaal kalea ilahay uu ka bixiyay adduunyadii waxa uhi innamaa mathalu lxayaati dunyaa noloshan adduunyada muuqaalkeedu waxa uu la mid yahay iyo sifadeedu kamaa in biyo marka dee waxaa la isku shabahayaa waa nabaadka soo bixi doona iyo adduunyada ka nabaati maa in weyn biyahaasoo anzalnaahu min asamaa'i xagga kore aanu ka soo dejinay fakhtalada bihi dartii waxaa isku darmay biyaha nabaatul ardi dhulka nabaadku soo saarayay baa biyihii lagu shubay awgii isku darmay goormuu nabaadku isku darmaa waa marka uu had iyo jeer hawro barwaaqadiisu ay badan tahay markaasu ayuu maaragtay isku darmi karaa la odhan karaa ikhtalada bihi aayaddaas aynu kusoo celinaynu ka bilaabi doonaa insha allah wallahu aclam